أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaabaaad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu soo xunlay idinkuna insha allah aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a shacabka muqdisho oo dareemaya dhaqaale xumo aad u ballaaran kumanaan qoys oo dabku uu ka dansan yahay sababo la xidhiira dhulboobka ay kooxda ridada ku hayso dhaqaalaha caasimadda warbixin ayaad maqli doontaan iska hor imaad xooggan oo ciidamada dowladaha saliibiga ah ee kenya iyo itoobiya ku dhex maray deegaanka mooyaale iyo kenya oo lagu eedeeyey in ay daldaleen askari xabashi ah afawarkii madaxweynaha eletariyah oo la sheegay in uu ka walaacsan yahay ciidamada uu abay axmed diyaarsaday maxaa ka jira inuu ka baqayo afgembi uga yimaada saraakiishiisa ciidanka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maamulka ashahadla dirarka ah ee isku magacaabay somalilan oo bilaabay in uu raafo macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga gobolka togdheer wilaayadii islaamiga ah ee mudug oo kulan ay barbar socoto dowlad diiniha u soo xirtay waxgaradka beesha wacaysle ee dega gobolkaas munaasabadaasna caawa waad maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka faafareebka wararka idinkugu haynaa maahir maxamed iyo cismaan axmed dhuubow ayaa barnaamijkaygala qaybgeli doona aniguna halkan ayaan idinkaga soo gudbin doonaaye mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan shacabka muqdisho ayaa dareemaya dhaqaale xumo aad u ballaaran iyadoo kumanaan qoys uu dabku ka dansan yahay waxaana arrintan loo aaneynayaa boobka xooggan ee kooxda ridada soomaaliya ay ku hayso dhaqaalaha caasimadda warbixin amuurtan iftiiminaysa waxaa inoo soo diyaariyey cismaan axmed dhuubow mar kale dhaqaalaha dalka soomaaliya ayaa maraya marxalad halis ah oo aan la ogeyn sida uu ku soo kaban karo hoosu dhacan ballaaran ee ku yimid waxay caasimada dalka jaangoysaa inta badan dhaqaalaha dalka balse hadda waxaa ka taagan mushkilad weyn oo dhinaca maaliyadda ah tan iyo markii uu talada kooxda ridada soomaaliya la wareegay xasan gurguurte bartamihii sannadii laba kun laba iyo labaatan waxaa caasimada ka soo ifbaxay wax u eg burbur dhaqaale balse hadda oo afartiisa sano ay ka harsan tahay waxaan ka badnayn lix bilood wuxuu xaalka magaalada gaaray in kumanaan kun oo ruux ay waayaan waxay cunaan hoosudhaca dhaqaalaha gobolka banaadir ayaa muddo saddex sano iyo baraha soo jiitamayey wuxuuse meeshii ugu xumeed gaaray tobankii bilood ee ugu dambaysay waxaa meesha ka baxay kaabayaal waaweyn oo lafdhabar u ahaa dhaqaalaha muqdisho oo ay ugu horreeyaan dhulalka iyo gaadiidka ganacsiga dhulka waxay dhaqaalo u ahayd tobannaan kun oo ruux wuxuuna saameyn weyn ku lahaa halbeegga maalka magaalada muqdisho sidaasoo ay tahay albaabkan dhaqaale wax ka harsan ayaa aad u kooban sababo la xidhiira kooxda ridada oo xagal daacisay kadib markii ay boobtay dhulalkii danta guud iyo dhulal kale oo ay si gaara u lahaayeen shacabka magaalada muqdisho sida ay sheegayaan warbixinada maaliyadeed qiimaha dhulalka gobolka banaadir ayaa lumiyey wax ka badan kalabar halkii ay joogeen ka hor bishii mey ee sannadii laba kun labaiyo labaatan ganacsatadii jeebweynta aheyd ee gacanta ku hayay shirkado iyo ganacsiyo loo shaqo tago ayaa aad u dhimay dhaqdhaqaaqoodii maaliyadeed waxayna hantidooda ula baxeen dalka dibiddiisa sababa la xidhiira halista ay ka wajahayaan kooxda riddada soomaaliya markii ay ganacsatadu lacagahooda kala baxeen dalka waxaa meelcidlaha ku soo dhacay dadkii shaqaalaha u ahaa iyo kuwii xamaaliga ahaa ee ay noloshooda ku tiirsaneed waxa ay maalintii suuqa ka soo shaqaystaan lacago lagu qiyaasay balaayiin dollar ayay soomaalidu la aadeen dalka dibiddiisa gaar ahaan dalalka afrika waxaana tallaabadan lagu sheegay barakacii maaliyadeed ee abid ka dhaca soomaaliya falanqeeyaashu waxay sheegeen in tan wax la mid ah aysan dalka ka dhicin marka lala barbardhigo sagaashimeeyadii oo ay dalku ka dhaceen dagaaladii sokeeye cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan golaha dawaaqiidda ee kooxda riddada soomaaliya ayaa qiraya in ganacsatada soomaaliyeed ay hantidooda dalka kala carareen saambiya lala aado soomaalidii lacagteedii ay la cararaan waxaa intaas dheer oo dhaqaale xumada sabab u noqday in bangiyo ajnabi ah oo dalka u yimid sheegtay inay samaynayaan maalgashi brojectyo waaweyn mega project wuxuu madaxweynaha ku tilmaamay ay usoo deen bangiyo xawaalad ay noqdeen saad la socotaan bangiyada iyo xawaaladaha soomaalida lacagaha dibadda laga soo xawilo oo dadka soomaaliyeed ay soo diraan oo hal bilyan iyo bar ilaa laba bilyan ku dhow lacagahaas waxay ku hayaan dibadda dadka gudaha ganacsatada ah ee bannaanka lacagaha dal inay wax uga soo iibsadaan raba ayay ka siiyaan halkaas annaga ma qabno bangi correspondent le soomaaliya hadda kama jiro waxaan isticmaalnaa marka bangiyo kale oo ajnabiha la isticmaalaa lacagahaas marka la isku dabaro oo dibadda laga soo xawilo ganacsatada dibadda ka rabtana xagga laga siiyo lacagtoodana inta looga celiyo bangiyadii sheegtay inay samaynayaan maalgelin yaa ayagii xawaalad isku bedelay maadaama ayaga ay leeyihiin awoodda correspondencyga oo la aqoonsan yahay bangiyadooda adduunka laga aqoonsan yahay ayagaa xawaalad noqday waxaan xog ku haynaa in bangiyadaas qaar ka mid ah ay usbuucii labaatan milyan oo kaash ah dalka ka qaadaan musiibada dhaqaale ee ka jirta magaalada muqdisho waxaa sabab u ah dhibaatooyin isbiirsaday oo dhammaantood ay ku kacday kooxda riddada soomaaliya kooxdan shisheeyuhu ku adeegto ayaa dalka gelisay hubantila'aan dhaqaale ganacsatada ayaa lagu soo rogay lacago lagu sheegay canshuur balse ah baa toos ah ganacsadaha waxaa la saaray lacag aan awooddiisu ahayn taasi waxay keentay in badeecadihii ay qaaliyoobaan kadibna la waayo qof iibsada nolosha muqdisho waxay ku dhisneed isku tiirsanaanta dabaqadaha kala duwan ee bulshada kaabayaashii dhaqaalaha waxay kooxda riddada soomaaliya u gacan gelisay dowlada shisheeye waxaana meesha ka baxay fursadihii shaqo ee la heli jiray aqoon-yahanada ayaa arrin kale oo halis ah u sababeeyey burburka dhaqaale ee caasimadda ku habsaday kaasoo ah fursadaha ay kooxda riddada siisay bangiyada shisheeye iyo farigelinta hay-adaha maaliyadda shisheeye waxaa kale oo iyana qayb ka ah hoosu dhaca ku yimid dakhliga shakhsiga ah ee dadka caasimadda ku dhaqan diseembar kii ayay qolyaha dowlad ku sheegta ay ka jirtaa xamar ku dhawaaqeen in laga cafiyey guud ahaanba deymihii ay ku lahaayeen hay-adaha caalamiga sida i m f laakiinse arrintu ma ahayn cafis oo keli ah balse waxay ahayd ku lug yeelasho amase hagidda nidaamka dhaqaale ee waddanka taasina waxay caddaynaysaa islamarkiiba dowladdaasi waxay hirgelisay nidaam cashuureedka loo yaqaano faatka ama value aada taxiga iyagoo ku xiray habka maaliga ah ee mobile money transferka ama lacagaha la ysugu diro taleefanada arrintaasi waxay dhalisay marka kiciwaa dhaqaale oo bulshada dhexdeeda ah iyadoo saameysay xagga ganacsatada iyo xagga bulshada rayidka ahba mushaaraadkii oo hoos u dhacay siciradii oo kacay taasina waxay dhexalsiisay nidaamkan inuu waxyeeleeyo dhammaan bulshadii khaasatan dadka jablayaasha iyo muruqmaalka ganacsiyada waddanka ka jiray oo ka haayiray waddanka una kicitameen wadamada deriska ah sababta la xiriirta cashuurta culayska kaga imaanaya nidaamka dabadhilifka ah ee ka jira xamar tahriibka dhalinyarta oo batay sababta la xiriirta shaqo la-aanta uu keenay nidaamkaasi dadka aqoonta u leh financial marketiska waxay ku dhaliilaan deymaha ay bixiyaan bangiyada ay ka mid yihiin i m f-ku inay keento xiisad dhaqaale halka dowladuhu ay bidaan xal dhaqaale arrimaha ku saabsan dhibaatada dhaqaale ee ka jirta magaalada muqdisho waxaa isbuucan bannaanka keenay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee kooxda riddada soomaaliya isagoona si aan horey looga hadlin oo qoto dheer u iftiimiyey heerka ay gaarsiisan tahay asmada dhaqaale wuxuuna u muuqday in uu siyaasad ka dhex raadinayay dhibaatada jirta isagoona ku dhex gudbistay fariimo siyaasadeed oo ka dhan ah xasan guurguurte madaxweynaha kooxda riddada runtii waxaa aan darsay oo aan ogaaday dalka inuu ku jiro xaalad aad iyo aad u cakiran dadku waxay ka hadlaayaanna wax aad u fara badan way oo laga yaabo qaarkiin ama intiina badan inaadan maqal ee dhibaatada ka jirta dalka maciishadda oo kale macnaha dadka soomaalida inay gaareen heer inay maalinkii hal mar wax cunaan haddii nasiib leeyihiin ama maalin dhaaf macnaha waxaa uu leeyahay mararka qaarkood cagabarar weliba ka daran xilligii oo dagaalka sokeeye uu aad u darnaa uu dalka ka dhacaayay in hadda ay ka daran tahay barakacinta iyada naftigeeda waa la kulmay gudiyadii dadkii matalayay ee magaalada laga barakiciyey runtii waxay ku sugan yihiin xaalad aad iyo aad u adag waxayna ahaayeen dad magaalada degan oo rasmi ah oo nolol ku haysta oo shaqaysta oo noloshooda stable ay ahayd soddonkii sano lasoo dhaafay ama ka badanba laakiin hadda meelay nolol ka raadiyaan ma haystaan waxaase ugu daran oo kale idinka waxaa laga yana idin maqal xaaladaha ee dhallinyarada ka jira daraag badan inuu dalka soo galo oo dad mas-uuliyiina ay ku jiraan oo la keeno oo si sharciya loo keeno noocyo kala duwan oo daraagga ah marka haddii dadkeennu ay haystaan xaalado dhaqaale xumo iyo baahi iyo gaajo ee haddii loogu daro daraag haddii dowladda hawsheeda waa gabtay marka sideedaba saacado kadib markii uu farmaajo iftiimiyey dhibaatada ka jirta magaalada muqdisho ayay magaalada gilgilitay waxaana dhagaha shacabka si weyn u gaaray iftiiminta hoobadka dhaqaalaha baraha bulshada iyo warbaahinta qeybaheeda kala duwan ayaana si aad ah laiskula dhex qaaday dadka ka fal celiyey xaaladooda dhaqaale ayaa bannaanka soo dhigay kadeedka maaliyadeed ee ka taagan gobolka banaadir marka taanujiid waa dhaaftay waxaan u bixina shuruuxaan u bixina niw mid taanujiid waa dhaaftay jaab xanuunna waa dhaaftay wax u bixina aan qolanaana waa wareer anaga isba anaga dhan ani gurigayga hal waqtiya wax lagu kariyaa subaxdii hadda injeerada ay iska cunayaan ku qadaynaayaan subaxdii horan injeerada iska cunaayaan cashada leh haddana bariis iyo marag digaag sheekh maxamuud kartale bilow mariyey gabadheeda garabou ku jiliyey anigu waa godogsanayba sax waa runtiisa waaye cashe ka cashaa guriga ka cunaa mootada kiraa ku wadaa shan iyo toban doollaraa laga rabaa saaka labiyo toban sax ilaa hadda shan doollaraa ayaa aliha nafta ku hele qaajo waa dhaafta waxaaniyow baahi iyo qaajo waa dhaafta waa daalnaa ku dhahay taas waxaa noogu daran shiid iyo jaam iyo rafaad iyo silac xasan gurguurte oo aad ugu gubtay hadalka farmaajo islamarkaana aamusi kari waayey ayaa qiray dhibaatada ka taagan magaalada muqdisho balse wuxuu diiday in kooxdiisa riddadu ay mas-uul ka tahay hadiimooyinka dhaqaale ee ku habsaday shacabka dadka soomaaliyeed ma baahan yihiin faqri ma jiraa haa haa faqri waa jiraa baahi waa jirtaa magaalada muqdisho in badan waa inta badan waaba ka maqan yihiin marka marka ay marka ay marka ay yimaadaan ha baxaanee dadka ha dhex galaane magaalada ha soo arka intaa gurigaaga iyo hotel jasiiro isku soo oodid balaayo muxuu ahay meeshaas muxuu ahay ha ka soo faafinine waxaad hubta sheeg laakiin markaad yoomalqiyaamihii inta aad usoo dhigto waa la dumaa waa la kala tegaa waa la isdilaa waa maxaan ku raha laga dhacaa babac mugaad tiraadi bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho oo dhibanayaal ah ayaa naawilaya in mar uun kooxda riddada laga horleexiyo si ay ugu badbaadaan diinkooda maalkooda iyo karaamadooda
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka iska hor imaad xooggan ayaa lasoo sheegayaa in ciidamada dowladaha saliibiyiinta ah ee kenya iyo etoobiya uu ku dhex maray deegaanka mooyaale iyadoona askarta kenya ee halkaasi ku sugan lagu eedeeyey in ay daldaleen askari xabashi ah qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo gudbinaya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi barnaamijka faafareebka wararka usoo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calaamada oo ka mida mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidanka kenya oo lagu eedeeyey inay mooyaale ku dileen sarkaal etoobiyaan ah wargeyska adis standard ayaa isaga oo soo xiganaya ilawareedyo saraakiil iyo goobjoogayaalla sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka kenya ay kasoo gudbeen soodinbeenaadka u dhexeeya kenya iyo dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya dadka uu soo xiganayo waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo xuseen kaasi oo sheegay in ciidamo ka tirsan ammaanka kenya ay sabtidii lasoo dhaafay gudaha u galeen magaalada mooyaale halkaasina ku dileen sarkaal ka tirsan maamulka xabashida halkaas sidoo kalena ay goobta ka afduubteen qof kale oo shacaba weerarka ayuu sheegay in uu si gaar ah uga dhacay xaafadda boole zero two waxaana uu ka dambeeyey buu yidhi markii ciidamo kenyan ah ay isku dayeen in ay gacanta ku dhigaan nin etoobiyan ah oo lagu magacaabo wariyo guraaja wuxuuna sheegay in saddex gaari oo kenya leedahay ay ka soo tallaabeen xadbeenaadka kadibna tageen guriga ninka ay xireen dood kadib ninka ayaa ka biyadiiday in ay kaxaystaan ciidanka kenya waxaana laga soo xigtay isaga oo leh haddii aan dembi galay waxaa i xiraya oo keliya dowladda etoobiya waddan darisa xaq uma lahan in uu i qabto ayuu yidhi intaasi kadib wuxuu wargeysku sheegay in ciidanka kenya ay u yeereen sarkaal etoobiyaan ah oo lagu magacaabo cabduuba wariyo diida sidaasi si la mid ah ayuu isagana uga biyadiiday in ay xirtaan ninka etoobiyaanka ah dood dheer kadib sarkaal kenyaan ah ayaa goobta ku dilay sidoo kalena ka qaatay baasuuladii uu watay sarkaalka la odhan jiray cabduuba dilka kadibna waxay ciidanka kenya goobta ka afduubteen ninka ay doonayeen wargeyska adis oo soo xiganaya duqa etoobiya ugu magacaaban magaalada mooyaale ayaa xaqiijiyey in dilka ay geysteen ciidamo kenyan ah oo uu xusay in ay si sharci darro ah uga soo gudbeen xuduud beenaadka sida uu hadalka u dhigay geesta kale waxaa war midkan ka duwan baahisay warbaahin kenyan ah taa oo sheegtay in ciidanka etoobiya ay gudaha u soo galeen dhulka kenya laba kilomitir taasi oo keentay dagaal qaatay laba saacadood oo si gaar ah uga dhacay meel lagu magacaabo sesi waxayna sheegeen inaysan jirin ciidamo kenyan ah oo ku dhintay ama ku dhaawacmay goobta ayna ciidamada difaaca kenya ku guulaysteen in ay xakameeyaan xaaladda sida ay warka u dhigtay walow uu warkaasi beeniyey duqa etoobiya ugu magacaaban mooyaale waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa afawerkii oo ka walaacsan ciidamo etoobiyaan ah oo lagu diyaariyey meel u dhow casab xiisadaha ka dhexaloosan etoobiya iyo eritereya ee la xidhiirta damaca badeed ee adis ababa ayaa lagu soo waramayaa in geesta kalena cabsi xoogan ay ku abuurtay islamarkaana si dhow ula socotay dowladda masar oo isbahaysi la ah maamulka asmara dekadda casab oo ku taal koonfurta eritereya agagarka marinbadeedka baabulmadab ayaa ahayd marinbadeedka ugu muhiimsan ee etoobiya ka hor iyo kadib gooni isutaagga eritereya ilaa bilowgii dagaalkii xuduudka ee kun sagaal boqol sagaashan iyo sideed ilaa labada kun warbaahinta modern diblomaasi ayaa tilmaantay in dadaalada etoobiya ee ku aadan joogitaan ciidanbadeed ama ganacsi ee dekadda casab ay masar u aragto khatar weyn oo ku wajahan doorkeeda hogaamineed ee amniga badda cas iyo arrimaha la xiriira kanaalka suweyska waxaa kale oo modern diblomaasi ay sheegtay in ciidamada badda ee ay samaysatay etoobiya ay haatan ku sugan yihiin meel u dhow dekadda casab arrintaasi oo ay sheegtay in asiyaas afawarkii ku tilmaamay khatar ka dhana madax bannaanida eritereya inkastoo ay si rasmi ah u taageerto madax bannaanida eritereya haddana qaahiro waxay leedahay ayuu yidhi wargeysku dano istaraatiiji ah oo ay ku diidan tahay damaca etoobiya ee badda cas maadaama xanibaad ganacsi oo caalami ah ay ku iman karto kanaalka suweyska wargeysku waxa uu soo bandhigay qodobo hortabin u ah tallaabooyin ay masar kaga hortagi karto damaca badeed ee etoobiya waxaana ka mid ah ayuu yidhi inay adeegsato eritereya iyadoo kordhinaysa khilaafka u dhexeeya adis ababa iyo asmara ee ku saabsan dekadda casab waxaa kale oo ay isku dayi kartaa ayuu yidhi wargeysku in isbahaysiga badda cas oo laga aasaasay gobolka mustaqbalka dhow loo isticmaalo qaab halis gelin kara etoobiya islamarkaana wiiqi kara damaceeda guracan ee biyaha badda oo caqabad ku ah dowrka kaahira ee badda cas madaran diblomaasi waxaa kale oo ay tiri maadaama etoobiya ay horey ugu caqabadaysay masar biyaha webiga niilka oo ay ka dhistay bimareenka alnahda qaahiro waxay ka baqaysaa in go'doon laga geliyo laba jiho mid biyo ah iyo mid badeed inkastoo arrimahan aysan noqonin sheegasho sharci ah oo ku saabsan khilaafka etoobiya iyo eritereya haddana waxa uu tilmaamay wargeysku in uu yahay saldhigga iyo fikradda ka dambaysa diidmada masar ee ku waadan damaca badeed ee etoobiya qiimeynta juqraafi siyaasadeed ee masar waxay u badan tahay ay tiri warbixintu mid etoobiya ku riixaysa in ay kordhiso kalsooni darrada la xiriirta eritereya si ay masar u hesho hoggaanka badda cas tallaabooyinkan oo keeni kara silsilad milatariyiin cadaadis dhaqaale iyo dagaallo wakaaladeed ka dhaca mid ka mid ah marinada ganacsi ee ugu muhiimsan caalamka waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixinno kala duwan ay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka somalilan oo been abuur iyo xabsi isugu daray mucalimiinta qur-aanka kariimka mucalimiinta qur-aanka kariimka ee gobolka togdheer ee waqooyiga soomaaliya ayaa ka cabanaya been abuur iyo xabsi uu ku hayo maamulka la baxay somalilan shir jaraayad oo ay ku qabteen burco ay uga hadleen anjabaadda iyo xarigga si gaar ah loogu beegsado iyagoo xuseyn dhibaatadan ay si gaar ah ugu lug leeyihiin maxkamadaha iyo xeer ilaalinta maamulkaasi xubintiina waa inaga intaa cabdilwahaab
خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا واجرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada mudug wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa kulan ay dowla diini ah barbar socotay usoo xirtay waxgaradka guud iyo odayaasha dhaqanka beesha wacays leh ee dega wilaayadaasi waxaana gabagabadii dowladaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada oo ugu horeeyo weliga wilaayadaasi dowladan oo socotay muddo toban maalmood ah looguna magac daray saxaabigii jaliilka ahaa ee muscab ibnu cumayr ayaa waxaa ka qayb qaatay waxgaradka iyo samadoonnada beesha kuwaas oo isaga kala yimid deegaano kala duwan oo ka tirsan wilaayada mudug ugu horeyn waxaa munaasabadda laga akhriyey bayaan ka soo baxay beesha waciisle kaas oo salka ku haya waxyaabihii ay ka wada hadleen iyaga ah iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah taariikh soddonka bishii shanaad kun afar boqol afartan iyo toddobo kuna beegan koo iyo labaatanka taarikhda koob iyo tobanaad laba kun labaatan iyo shan ujeedo kulan wadatashi ah oo ay barbar socotay dowro una dhexaysay wilaayada islaamiga gobolka mudug iyo waxgaradka beesha wacaysle kulankaas oo socday muddo toban maalmood ah falanqeyn iyo xog waran kadib waxaa ka soo baxay qodobadaas oo socda lamar kow xoojinta hudhaqanka shareecada islaamka iyo difaaceeda lamar labo beesho wacaysle waxay caddaynaysaa in ay garab taagan tahay mujaahidiinta naf iyo maal beesho waxay codsanaysaa in dowraadka loo soo celceliyo lana gaarsiiyo dacwada deegaanada ay beeshu degto lamar afar beeshu waxay kasoo horjeedaa xaalufinta dhirta si ahaanba lamarka shanaad sidoo kale beeshu waxay kasoo horjeedaa xaalufinta ugaarta duurjoogta ah oo allah noogu nicmeeyey lamarka lixaad beeshu waxay kasoo horjeedaa wax kasta oo maandooriye ah lamarka toddobaad beeshu waxay baaq toobakeen ah u diraysaa dadka la qalday ee ka dhashay beesha wacisle lamarka sideedaad ugu dambeyn beeshu waxay baaq u diraysaa muslimiinta ku nool bariga afrika inay jihaadka uga qayb qaataan naf iyo maal wabilaahi towfiiq intaasi kadib qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha wacays leh ee kulanka iyo dowladu ay usoo xirtay wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa iyaguna munaasabada ka hadlay waxaa mahadsan allihii innaga dhan naga sarreeyey oo koonkan isugu kayna keenay kaas baan u mahad celinaynaa waxaa waaye waxaa meesha aan ku barna dowro waaye waa khayr ilaahay kutub ilaahay iyo diinkiisa weye ilaahay waxaan leenahay ajir ha ka siiyo ummadda maaragtay casharadaasna siiday annagana kuwa qaata allah naga dhigo waxaana qof aana waxay tihi alay hilbaha xamar alla tuura male diin ha ahaa wax xumaana ilaahay nagama horkeenin wax wanaaghaan wada qaadanay ama diina ama haddii alla kooranayo ehelnimo ah aan kala qaadan wixii naga dambeeya inaan gaarsiino khayrka meesha nalookaga dhiibay oo dowrada ah oo diinka ilaahay ah waa ballankaas waa qaadnay walaalahana waa ka qaadnay allana waa ka qaadnay inaan geyno annaguna aan ku camal falno الحمد لله رب العالمين waxaan isku dardaarmaynaa aan isku ognahay walaalayaalka aan meesha isugu nimid oo walaayada mudug ah wixii khayraada oon halkaa ka helnay oo diini ah oon kala qaadanay inaan ku dhaqanno waa shareecadda ilaahay waa kutubka alle inaan qaadano aan isku ognahay annaguna kuwii wixii loo galay guda waaye ilaahay nagama dhigo hiil iyo hooba haddii alla ku rooya waxaan dul taaganahay oon garab taaganahay walaalaha mujaahidiinta annaguna haddii raalliya nusaano allahu akbar allahu akbar insha allahu tacaala marka intaas aan warkiga kusoo koobaa meel wanaag badan aan fadhiyaa walaala aan isjeclahna waa naga soo horjeedaan ilaahay jannatulfirdows ha nagu kulmiyaan leena bismillaah horta ilaahay baa mahadsan isagaa mahadda maanteed iska leh nambakaneeyey boos boosaskiisa ka mid a waxaan u malay doonaa meesha waxaan isaga nimid xafadaan xafiladaan isugu nimid xafiladaasu waxay turjumaysay dowro dowradaasu waa dowro diiniya walaayada islaamka iyo gaaladoo barbar uga jirtaa laga jooga annagu gaalada ma aadin diinta islaamka inaan qaadano oon shareecadda islaamka ku dhaqanno kitaabka iyo sunnada qaadano shareecadda islaamka ku dhaqan aan u joognaa meesha ilaahay haddoo idmo ayadoo laysku og yahay dadaa aada u dadaalayay أدري iyo axsanaad dheeraad allah siiyaan leenahay dadkaas culummada waxa noo akhriday oo diinka noo akhriyadana waa macalimiintaanay ahaayeen ayagana ajir iyo xasana allah siiyo waxaan leenahay marka dowladu in naloo celcelsho nala ku celiyo nala ku celiyo waa noogu macaan badan tahay dadka aan kasoo tagnay inay u tagto waa jecelna wixii nala faray inaan geyna annaguna oo ayna daba joogto dowladuna ayna daba socoto oo naloo celcelsho naloo celcelsho nimaa sacinta shubayuu yiri sacantuugadii eel ugama tago cilmiga inaan cantuugada inaan uga teginaan rabnaa oo ku dadaalna haddii ilaahay idmo waxaan leenahay marka gaalada allaha naga jabsho waxaa layidhi dowladda soomaaliya jirtaa layidhi dowladdu waa dan dan maraykan iyo dan turgi iyo dan etoobiyaan iyo dan haddii ilaahay kuu roon yahay nimanka kaloo sanan weynta ahayd dan unsaasoo dan gaala waayo dowlad maaha waxaa la leeyahay dowladda soomaaliya meeshaa joog waa dan maraykani ma ahan dan dowlad maaha wax danaa la yidhaha dantaas maraykankaa iskale wuxuu isaga leeyahay dadka aad ka dhalateen ood adinku annaga aad qaadateen diintaanya jiinni horena aad diideen dadkaad uga soo kacdeen inta aad diin diinta ay haayaanoo diinta islaamkaa soo baaba'ash midaan daacuudka hormaha ku hayna annaguyo dimuquraadiyadaana isugu keena baa la soo yidhi dantaasu marka naga- inaysan naga dhex fulin oon dadkaasna soo dhex gelayo inuu dantaas naga fuliyo aan rabno inaan iska dhicinno oon kaan aragna nidhaa warniyahow haddii ilaahay kuu runa isku diin maayin iskuna dad maayin meeshaad wax ka keentay la-aad inaan nidhaa iyo af isaga dhicinno iyo ficil annagaa nala ka rabaa khayraadka ku jira ayaa nala ka haystaa marka waxaa nala kaga haystaa marka dan dan maraykana nala kaga haystaa ee dowladnimo nala kagama haysto marka sidaasaan kusoo kooba haddii ilaahay idmo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa mahadda iskale allihi meeshaan dowladan wanaagsan oon isugu nimid nagu kulmiyey ee nagu nabad yeelay ilaah baa mahadda iskale waxaan kaloon u mahad celinaynaa culummada odayaalka nuqubada iyo walaayada islaamka oo nagu kulmiday wanaaggan quruxda badan noo qabatay suuqeenna keen ajri xasana allah ka siiyaan walaaluhu waxa waaye islaamnimada walaal lagu yahay allaha noo kordhiyo casharadii aan ku qaadanno wanaagga badnaay waa inaan gaarsiino walaalihii meeshii aan kasoo tagnay ayaan rajeeyaynaa haddii alla yidhaahdo odayaalkuna waa mahadsan yihiin asalaamu calaykum waraxmat dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa naqiib guuleed cali daahir naqiibka guud ee beesha wacaysleh ee wilaayadii islaamiga ah ee mudug isagoona ka hadlay waxyaabihii ay ka faa'iideen muddadii ay socotay dowladii loo soo xiray بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ولا ليال إلهي بام هذه سكالي الله سوى نغي لي ضد مسلمين oo maantay allihii maaragtay nasiib noo siiyey maantay iyadoo ay taagan tahay raayaha tawxiidka inaan ku noolaano oon ku- oon ku harsanno oon maanta isku xukunno shareecada islaamka allihii allihii maaragtay nagu soo aadiya baan u mahadcelinaynaa subxaana watacaala waqtigaas ee allihii nagu galladaystay nimcooyin aad u- aad u fara badan nimcatul islaam iyo waliimaan ay ay ugu horeeyaan Ee, bacdallaahi waan u mahadcelinaynaa walaalaheynaa waan u mahadcelinaynaa ee walaayada mudug meeshaan ay dowlad noogu qabteen dowladan wax badan aan ku jirnay ilaa toban maalmood muddo muddo ah aan ku jirnay waqti hadda iska yar waay marka aad fiirido laakiin hadda un toban maalmood waqti waqti badan maaha waxaan marka rabnaa dowlada inaan wax ka sheegno dowlada magaceeda waxaa loogu magac daray asxaabigeena jaliilka ahay muscab ibnu cubayr radia allahu canhu shicaarka dowladana kunuu ansaarullah haddaan ka gudba intaas kutubihii aan ku qaadanay aan wax ka tilmaamo waxaa ka mid ah tafsiirka qur-aanka juska koobaad suuratu naba tasiixu lxisb laclaa suuratu laclaa waxaa ka mid ah kitaabu tawxiid ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah fanu tacaamul maca annaas waxaa ka mid a siiratu lmustafa sala allahu calayhi wasalam siirada nabigeena waxaa ka mid a nawaaqid lislaam waxaa ka mid a ashacuuru bilmas-uuliya ayaa ka mid a kutubaha kutubaha intaas haddii aan ka sheego aan aan muxaadaraadka u gudubno muxaadaraadka waxaa ka mid a cinaayat lusrat lmuslima ka mid a xagga muxaadarada muxaadarada aan qaadanay oo khayrka badneed taasaa ka mid a waxaa ka mid a xaqu ljaar waxaa ka mid a xusnu lkhuluq waxaa ka mid a atowbatu walistikfaara ka mid a attaqwa ayaa ka mid a adaab dacaam ayaa ka mid ah fiqu lwaaqic ayaa ka mid ah alamru bilmacruuf wannahyi can almunkar ayaa ka mid ah taxriimu dulmi waraddu madaalima ka mid ah siyaaratu ahli alkhayr walmaxabatu humaa ka mid ah annahyu can itashabaha bilkufaar ayaa ka mid ah can itashabuh bilkufaar ayaa ka mid ah ishraadu saaca ayaa ka mid ah tabihii aan qaadanay iyo muxaadaraadkii intaasay ka koobnaayeen culammadii noo akhriday ajir iyo khayr badan allaha ka siiyo annagana kuwii qaata allaha naga yeelo culammadana saan ognahay waxay dhexleen ambiyadii warasatu lambiyaai culammadu ambiyaday dhaxleen waxay noo dhiibeenna waa dhaxalkii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam inaan qaadno oon meeshii aan ka nimid iyo ummaddii aan ka nimid naftayna annagoo ka bilaabayna meeshii aan ka nimid oon guryahayna ka bilowno oon dadkayna aan odayaasha u nahay aan gaarsiino dadkii aan u sheegno aan idhaahdo maaragtay waxa dhaxalkan baa noola soo dhiibay dhaxalkuna xoolo maahane waa dhaxalkii laga dhaxlay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaan rabnaa marka qof walbay waajib ku tahay laanna maxaa yeelay dadka meeshaan fadhiya reer wacays leh waa odayaashii ku dhaqanka shareecada islaamka hogaan hogaanka beesha waay qof walbana inay gaar inay gaarsiiyo xaq bay waajib bay ku tahay laanna nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam balligh anni walow aaya hal aayad baa allah ka dhigay ummadayda gaarsiiyo waxaa la rabaa marka inaan maaragtay mas-uuliyadda isa saarno ballanka iyo dardaaranka culammadu ay nala dardaarmeen inaan oofino ilaahay inaan ka baqno subxaanahu watacaala fattaquu llaha ma stadactum intaan awoodno inaan allaha ka baqno nafteydaan ka bilaabayaa ee waxaan u dardaarmayaa dadka meeshaan jooga ee reer wacaysle ee odayaasha ahaa ee akhyaarta ahaa inaan wixii meeshaas ay culummadu noogu sheegeen inaan deegaanada aan degannahay inaan inaan ka oofino on ku shaqayno waxaa noola sheegay in dhaaquud inaanan ummaddeena aan ka ilaalin waxay noo sheegeen dadka macruufka in la faro munkarkana aan reebno waxay noo sheegeen deriska inaan dhaqaalayno waxay noo sheegeen dabeecad wanaagsan dadka inaan kula dhaqanno inaan maaragtay kitaabka ilaahay hirgelno iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam marka intaas baan isku dardaarmaynaa ilaahay subxaanahu watacaala aan ka baqno asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu intii munaasabadaasi ay socotay odayaasha dhaqanka ee beesha wacis leh ayaa soo bandhigay shirib ay la dhaceen kasoo qaybgalayaashii munaasabadda oo dhan afarwaalxaato wow ku taal waisle waysku waafaqeen isle waysku waafaqeen wadigayiyo waanaadaan wadigayiyo waanaadaan waa isle waysku waafaqeen isle waysku waafaqeen wadiqadaya wowquran waa isle waysku waafaqeen wilaalinay wareejiyaan wilaalinay wareejiyaan wilaalinay wareejiyaan waxdheefinay ku reed waadaan waxdheefinay ku reed waadaan in la waarjaafo gaal wabweyn waxayna isku waafaqeen waliga boqolkulo wuxuu leeyahay saddex waalxaad aanu awaade saddex waa aan awaade saddex kaaleento yaan laaweyn saddex kaaleento yaan laaweyn saddex kaaleento yaan laaweyn arsibax kaalentooyaan laaweyn
akaleertooy aniga wade wadaadda aniga wade dad wax dhegeystooyaan laaweyn dad wax dhegeystooyaan laaweyn dad wax dhegeystooyaan laaweyn wuxuu leeyahay wacdigii aniga wade weel lagu qaato yaan laaweyn weel lagu qaato yaan laaweyn weel lagu qaato yaan laaweyn wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay hubki anaa idiin hayo haddaan hub lahaysano hubki mar hore leeska duugay war mihii aniga waade wiilaalku duulo yaa laaweyn war mihii aniga waade wiilaalku duulo yaa laaweyn wiilaalku duulo yaa laaweyn wiilaalku duulo yaa laaweyn wuxuu leeyahay waaliguu ceeslo waa la warame yaan la weyn waxyeel xaqiiqa yaan laaweyn waxyeel xaqiiqa yaan laaweyn waxyeel xaqiiqa yaan laaweyn waxyeel xaqiiqa yaan laaweyn waxyeel xaqiiqa yaan laaweyn ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo gebagabeeyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuxamsa kaas oo jeediyey kelimad u badnayd dardaaran dhinacyo badan taabanaya بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جزاكم الله خيرا الله بأن مهد علينا تبارك وتعالى إن بدن بارك الله فيكم ثم وأن مهد علينا قرابة غير وعيسلة دورة أن كقيب قشي runtii wakhtiga bixiyeen safarka dheer soo galeen ayagoo doonayo inay kororsadaan ilaahay cilmigiisa si adduunkooda iyo aakhiradooda ay u hagaajiyaan jasaakum allahu khayran waana kaga mahad celinaynaa waxaana leenahay miisaanka xasanaadka allah iniin saara wakhtiga aad bixiseen thumma waana mahad celinaynaa culummadii ilaahay cilmigooda ha barakeeye ee dowrka ku lahayd diinka noo akrinaysay noogu dul qaadatay wakhtiga dheer bixisay jasaakum allahu khayran allah tabaaraka watacaala cilmigiina ha barakeeyo carabadiina nuur aan demin ilaahay ha saaro cilmigiina cilmi naafaca oo laynka dhaxlo naftiinana adduunkana aad ku moodaan aakhirana aad ilaahay jannadiisa ku gashaan ilaahay hankaga dhigo si lamida sidaas oo kale raggi noo qudmaynayey shaqada noo hayey noo idaareyhayey howlaha runtii qayb muhiim ku lahay ayagana waan u mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran allah wuxuu leeyahy tabaaraka watacaala yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilmi darajaat waqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama waman salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu bihi dariiqan ila aljanna cilmigu waa nuur cidda ilaahay siiyana isagaa noo sheegayo darajo dheeraaduu siiyey bini aadamku ayadoo laga yaabo in ma og tahay marka hore bini aadam la wada yahay haddana gaal iyo muslimaana la noqday muslimiintiyaa ilaahay wuxuu siiyey darajaad kala siiyey ninka ilaahay cilmigiisa baray oo u istaagay oo waqti ku bixiyey haddana ku camal falay allah wuxuu siiyey darajaad dheeraada waxaan rajaynaynaa marka insha allahu tacaala ilaahay sida uu u ballan qaaday inuu darajadooda kor yeelo culummadeenna annagana cilmiga aan ka qaadannay inaan insha allahu tacaala uu noqdo mid aan ku gudubno waxaad ogtihiin safaraad soo gasheen waman salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman waxa aad dalbayseen cilmi waaye marka safarka aad soo gasheen dariiqa dheer oo aad soo marteen ilaahay waxaan ka rajayhaynaa oon ka baryaynaa inuu noqdo dariiq jannada gala inuu noqdo allah baan weydiisanaynaa oona nin weydiinaynaa xadiiska aan qaybtiisa dhexa soo qaatay qaybta ugu dambaysa waman bada'a bihi camaluhu lam yusrix bihi nasabuhu qaybta ugu dambaysa wuxuu leeyahay ninka qofka uu reebay camalkiisu uusan hormarin nasabkiisu sooma hormariyo anugu reer hebelaan ahay waa tali jiray ugaas baan ahaa jiray oday baan ahaa jiray waa layga haybaysa jiray gogashu waa ii fisanaed gooshu waa ii qalnaa jirtay maalinta qiyaamo waxba kama goyso haddii camalkaagu xumaado waxba kama goyso goosha la qalo gogosha la fidiyo ummadda la ixtiraamo muslimiinta waa sax waana qayb ka mid a waxyaabaha lagu fowso ka mid ah oo ilaahay agtiisii libaanta looga helo laakiin waa inay tahay ikhlaas iyo alle ilaahay dartiis waa inay tahay kaalmo aad bixinayso oo aad doonayso in ma og tahay aad ugu kaalmayso cid mudan adiguna ilaahay aad ajir uga rab laakiin hadday noqoto oday hebel iyo ma garanaysaa qoyska reer hebel soomaalida hadda sidaa in badan ay taqaano waa qoys sidaasoo saasoo kan kan ah hadday noqoto macno ma samaynayso sidaas darteeda annagoo ma ogta aqbalka ilaahay iska leeyahay oo aan ilaahay ka dalbayno inuu naga aqbalo acmaasheenna haddana nin weliba naga miduhu waa inuu isku dayo inuu cilmigana barto kuna camal falo iskuna dayo acmaashiisu inaysan reebin oo isku dayo sababtoo ah waa waa xadiiskaa noo caddaynaya oo waxba ma og tahay ma tarayso lagumana gudbaayo waxaana in ilaahayo ku aqbalo iyo cilmigaagoo hagaaga dariiqa jannada laguma gaaraayo ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuuna fahamsiiyo diinkiisa inuuna fahamsiiyo marka isku day inaan samayno ilaahay diinkiisa inaan fahamno aan isku dayno waktina bixinno in waktigeena aan qaybino oo qorshe aan leenahay aqbalkana ilaaha iskale laakiin inaan qorshe leenahay aan ilaahay diinkiisa ku barino aan ku baranno waana lagu soo duulay waana la dulmiyey maanta waxay maraysaa in masaajidda la dumiyo in kiniisadaha la badiyo in ma arkaysaa ummaddii nolosha loo diido in badihii la bililiqaysto in ma arkaysaa berrinkii la xaalufiyo ummaddii inaan wax loo ogol yahaba la arag ummaddii sharafkeedii iyo xisigeedii iyo wixii ay lahaa jirto muqadasaadkii ay ummaddaanu la hedo dhanba waa lagu ciyaarayaa waxaana ma og tahay la helay dariiq loo maraa la helayo gaalku muslimaan la diriraa isagoo le waddada sooma istaago isagoo la duulaanaan ahana ma imaanayo laakiin kuwa annaga noo muuq eg oo nagu magaca oo ina maxamuudiya ina xasan ina maxamed ah oo aan wada naqaano oo hooyadii aabuhu dad muslimiin oo aan wada naqaano ay ahaayeen kuwaasaa ma og tahay dabadhoon laga dhig ayagaana lagu salliday ayagaa hoggaanka u haya ayagaana lagu soo diray markaasaa waxaa lagu leeyahay de wiilku waa ina hebele ilaahay cidduu fahamsiiyaa ka fakanayso imaa inti kale waxa waaye sharafkeenni iyo cirdigeenni iyo wixii aan lahayn oo dhanba waxaa lagu bannaystay wax noocaasaa lagu bannaystay soomaalidu marka waxay qaadatay waxa la yidhaha soomaaliyo ma gaalowdo maba qofka maba loo sheegi karaba war wiilkaagii niyaho waxaad yeeshaa diin kalow qaatay dad kalow noqday war niyaho kajoog haddaad tiraa maya hadde wiilku waa ina hebele kan ina hebele u ahaa ayuu ku leeyahy ma arkaysa rasuulkana wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam almaru maca man axaba yowma alqiyaama qofku qofka uu jecel yahay yuu noqdaa maalinta qiyaama qofkaasoo un dariiqiisa mara ninka jecel waa kee in tony blair iyo obama iyo ninkii la odhan jiray yuhuudkii xasuuqaayay ummadda muslimiinta baabi'inaayay iyo kan xuna hadda odagan maraykanka trump iyo waxaan qashanka aad wada maqmaqasheen qaarna aragteen cidda in qiyaamo lala soo saar jecel yey yaa cid in lala soo saar jecel maa jirto hadda say ku suuragele marka muslimaan ahaa diinan yeelaha waxaan ilaashadaan leeyahay kuwaasna waxbaan ku darsahaa doontaan la fuulaa maalinta qiyaamana in layla soo saaron wax la wadaaga ma rabo suuragal noqomee waxay rabtaa marka waxaan noocaana inaan ka fogaano dadka laga waaniyo laga wacyigeliyo laga soo reebo wiilashan ma og tahay qabiilka ka dhashay ee doqonoobay ee diintoodii ka tegey ee waxay ku tageen hadda haddii la weydiiyo aan sheegi kar dadka noocaana waxaa la rabaa in loo digo in lasoo reebaa la rabaa loo baaqo sida aad hadda ballan qaateen bayaankii la akhriya ay ku qoreed loo baaqo loo yeero laga badbaadiyo waxaana saaran waa maqlaysaan aayadihii culimmadu akhrihaysay ehelkaaga iyo ma ogtaha naftaada iyo ehelkaaga inaad naar ka badbaadiso mas-uuliyad saaran waaye dhanka kale hadday adinka odayaala tihiino kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raaciyati mas-uuliyadda inan saaran waxaa waaye nin weliba maalinta qiyaama waa la weydiin doonaa in marka aad u dareertaan ood u dhaqaaqdaan ninka xiga ee uu isleeyahay dariiqaas cadaabta kusii socdaa inuu kabaha u gasho la dhaqaaqo halkan markii laga baxo loo yeero dadkaas tooba loogu yeero aqbalkana ilaaha iskale annagu sheegidaan leenahay keenista ma lihin qofka qalbigiisa haddaan ilaahay khayr la doonina adigu kuma shubi karti laakiin adiga waxaa ku saaran sheegidaa ku saaran aayaddii ilaahay tabaaraka wa tacaala waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun qof kasta ee maamul sheegta ee magac sheegta mas-uuliyad sheegta ee aan xukumin wuxuu doonaba ha noqdee ilaahay kitaabkiisa aan xukumin ilaahay gaalow ku sheegay humulfaasiquun waa aragteen humulkaafiruun waa aragteen humuddaalimuun waa aragteen waxaa waaye qur-aanka waa ku badan tahay ma arkaysaa tanaaba kugu filan adiga ma ogtee war ninkaanu magac uu doono ha yeesho cimaamada soo gasho gerweyn ha deysto nuucuu doonaba ha noqdee ninka horta xuu maamulaa inaad isweydiisa waaye ayadaaba kuu baxaysa ma ogta marka jasaakumullahu khayran niman yahow waa la isku soo duulay dagaalaa socdo nimankaanna waxaa waaye gaala madaalayso walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yurduukum can diinikum ilaa ay diintiinna inka celiyaan kuwan kuwa istaagaaya ma aha ma arkaysaa anagana maxaana saaran waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna diinu lilah intiba ma ogtaha fitna adduunka ay jirto oo waxaa waaye gaal uu taagan yahay in ma og tahay aad dagaashaan oo seefta aan gasha la gelin waajibna saaran waaye ilaahay baana saaray haddaan addoomankiisiinahay oon rumaynay oon rasuulka rumaynay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam seeftaas inaanan dhigin oonan gasha gelin oo gaalada la warjaafaana saaran mujedaa cidda hadda shaarkeeda inta soo gasha sirta tiraaho dhulkana anaa aqaano deegaanka anaa kasoo jeedo anaa ma og tahay geed la hoos gala anaa aqaano anaa guri la hergala aqaano tiraahdana in lagu daro waayo seefta in la mariyo waayo kuwa noocaas markaysa allah wuxuu leeyahay tabaaraka watacaala aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiililah sideedaba dagaalku joogsama laakiin waan laba ma og tahay wax dagaalama marka inaad tahay adigu aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiililah iyo inaad tahay kuwan kale ilaahay nagama dhigee aladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquud markaysa labadan seefooda asaysto masjidka iyo ma og tahay waxay sahay kaniisadii asahaya waxaa ishayo kitaabkii qur-aanka iyo baybalka yaa ishayo waxaa ishaya sunnadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo ma garanaysaa dimuquraadiya ishayo iyo masiixiye iyo waxaan la oqoona ishayo waxaanoo dhan fahmay naga rabaan ma arkaysaa faqaatiluu awliyaaa shaydaani ina kayda shaydaani kaana daciifa haa gaalada diloo la dagaalama waxaan waxaa waaye waa waa doqomo waaye ha la dilo mujeedaa ciribta dambana yaa iskale muslimiinta ha iskale muwaxidiinta ah ha iskale walcaaqibatu lilmuttaqiin ma arkaysaa waa ballanqaad soo uma jeediin ballanqaad waaye adiga ilaahayaba kuu ballan qaada moogtahay cadowga inaad naafayso ood meeshuu ka dhimaayo aad ka goyso ilaahayaba kuu ballan qaada moogtahay adiga isku dayaa lagaa rabaa laakiin waa islow maanta waa ballanay barbarkay ka baxdaa waa bakaylaad galeen waxaa laynka rabaa wiiliya wax dheefba waa laynka rabaa ilahay kitaabkiisa inaad la garab istaagtiin sida aad ballan qaadeen insha allahu tacaala in loo fuliyo walaayadiinuna diyaara inin tahay dacwada in la gaarsiiyo dadkana diyaaraan u nahay qaab kasta oo suuragal ah oo moogtaa dacwada guriguri dadka loogu geli karo oo jahliga lagula diriri karo jahligu waa cadow lagula diriri karana diyaaraan u nahay jasaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafreebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا